bsm illaah alxamdu lilah hanaau lilah uma asalaatu wasalaamu cla rasuuli illahi sal allahu alayh wasalam allahuma akhrijna min dulumaati lwahmi waakrimna binuuri lfahmi waftax calayna bimacrifati اlcilm wxasin akhlaaqna bilxilmi wasahil lana abwaaba fadlik wanshur calayna min khaza'in raxmatika ya arxam araaximiin darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol afartan iyo labaad min suurati lacraaf qaal allahu tacaala wawaacadnaa muusaa alaaiina leylata waatmamnaaha bicashr ilaa aakhiri laaya waxaynu ku soo jirnay qisadii la xidhiidhay nabiyullaahi muusa calayhi salaam iyo dhex madhay fircoon iyo jameecadiisii iyo mala'iisii waxaynu si gaara inoo soo dambaysay reer bani israa'iil nicmooyinkii waaweynaa ee loo galay waxaa nicmooyinkaa ka mid ahayd badbaadintii ilaahay ka badbaadiyey fircoon iyo aalkiisii iyo ay kuwaasi cadaabayaan reer bani israa'iil wiilashoodana laynayaan gabdhahoodana baaqi yeelanayaan wa fii dalikum balaa'un min rabbikum cadiim qaala tacaala wawaacadnaa muusa wawaacadnaa waa la ballannay waacadnaa waa qiro qiro labaad labadu waa sibciyataan wawaacadnaa in la akriyo aliftaas iyo inaan la akrin labadaba wawaacadnaa wawaacadnaa waxaan la yaboohtanoo la ballannay muusaa nabiyullaahi muuse alaaiina leylatan soddon hameen tegidood ka bacdi nebi muusow soddon hameen dabadeed noo kaala wa atmamnaahaa alaaiinkii soddonkii waxaan ku dhammaystirnoo ku taam yeelnay bicashrin toban afartan bay markaa noqotay waatana fatamma wuu taam noqday miiqaatu rabbihi rabbigiis miiqaadkiisii arbaciina xaaluu yahay afartan leylata min leyla ee hameen ahaan mijahati hameen ah buu ku taam noqday afartan hameen waxaa weeyaan nabiyullaahi muuse calayhi salaam reer bani israa'iil buu waxaa la yidhi isagoo masar jooga wuxuu u ballan qaaday u yaboohay haddii ilaahay cadowgiinaan halaago fircoon iyo kooxdiis kitaab baan xag rabbi idinka keenayaa kitaabkaasoo ilaahay soo dejiyey kitaabkaasoo lagu caddeeyey waxaa la imaanaysaan iyo waxa la doonaya inaad ka tagtaan intaa yabooha iyo ballanqaadkaasoo jiray fircoon ka bacdi waa la halaagay markii halaagii fircoon dhacay iyo kuwii la socday qibdiyiintii nabiyullaahi muuse rabbigiis buu codsaday oo bariyey kitaabkaas ilaahayow isiibuu yidhi waxaa la yidhi marka soddon beri soom soddon maalmood waa inaad soomto waxay ku aadanayd baa la yidhi bisha dilqacda la yidhaahdo soddon beri soom soddonkii markau taam yeelay bal waxay mufasiriintu soo rareen inuu inkiray khaluufa famihi afkiisa luunka qofka sooman afkiisa maadaama qofkuusan wax cunayn oo wax cabbayn isbeddelka yareen khaluufku haddii la yidhaahdo waa wax muuqanaya macnawi baa la khaluufu fami saa'imi adyabu cinda allaahi min riixi lmiski sideedaba xadiidkaas ma wax muuqanayo oo dadku dareemayaan baayo sidaa darteed baa waxaa la yidhi yaan qofkii soomanaa cadayan gaar ahaan gelinka dambe maalinta bartamaheeda iyo wixii ka dambeeya mise waxaan waa wax macnawi oo caday haddii uu cadayay haddiusan cadayan midnaba ma saamaynayo shaqo kumale waaba shay macnawi ah welidaa baa culimmadu ku kala duwan yihiin masaladaas marka ay ka hadlayaan leeyihiin qaar cadaygu qofku gelinka dambe maalintii looma sunneeyo waa karaahiyo culimo kale imaamu nawowi kuba jira waxay leeyihiin waxa weeyaan waxba karaahiya maaha laakiin madhabka shaafici imaam shaafici sida guud waa in qofka loo karaahaysa gelinka dambe laakiin soonkii waxba gaari mayaan oo hadda soonkii jiritaankiisa iyo asixidiisa waxba gaari mayaan waxayna arrintu la socotaa cadaygaas xaggaas khaluufkan waxa uu yahay afkiisaas khaluufkiisiiba uu markaas isbeddelka afka ku dhacay buu inkiray baa layidhi dee waa dhibsaday weeye fa tasawaka wuu cadayday markaasaa waxaa loo waxyooday amaa calimta ma waadan ogayn anna khaluufa fami saa'im qofka sooman afkiisa afkaa khaluufkiisu adyabu cindii min riixi lmisk agtayda inuu ka wanaag badan yahay oo ka diibnimo badan yahay miskiga waxa la ursada u udgoon inuu kasii caraf badan yahay markaasa waxaa la yidhi haddaad cadaygaa mar la timid toban beri oo kale ku dar soddonkii toban kaloo beri waa inaad soonto toban bisha dilxijan la yidhaahdo ayuu ku daray baa layidhi arrintaas markay dhacday waa middaa lagaga hadlayo wawaacadnaa muusa alaaiina layla waatmamnaaha bicashrin fatama miiqaatu rabbihi arbaciina layla suuratu albaqara iyadu si ijmaal ah bay kuugu sheegto horayba waxay kaa tiri arbaciina leyla laakiin halkan aayaddan waa lagu tafsiiliyey soddonkii iyo tobankii sii la yskugu taam yeelay wa qaala wuxuu yidhi muuse nabiyullaahi muuse liakhiihi walaalkiis haaruuna ah walaalkii haaruun wuxuu ku yidhi ukhlufnii iga khaliif noqo iga bedel noqo fii qowmii qoomkayga dhexdiisa khaliif iiga noqo khaliifatii fiihim ilaa aan soo noqonayo soo lalama badlamin nabiyullaahi muuse waa wacadnaa soo maa afartan beri ka bacdi kitaabkii towreed baa lagu siinayaa ee imow wuuna soo soomay baa layidhi halkaasuu marka aaday jabalu duur duuru siina meeshii lagu soo siin lahaa kitaabka intuu jiray waa muddo dheere nebi haaruunba wuxuu yidhi ummaddan adigaa iga sii khaliif wa aslix wanaaji amarkooda iyo sha'nigooda walaa tattabic hana raacin sabiila almufsidiina kuwa mufsidiintaa waddadooda kuwa mufsidiintaa dhulka fasahadinaya macsiyada ku fasahaadinaya oo ilaahay caasinaya dariiqooda ha raacin iska jir ka digtoonow walammaa jaaa muusaa muuse marku tegey walammaa jaaa muuse markuu yimid walammaa jaaa muusa muuse markuu yimid limiiqaatina miiqaadkanagii waxay ka dhaheen miiqaadku lilwaqti aladii wacadnaahu waqtigaan u yaboohnay aan la ballannay munaajaad kula ballannay markuu u yimid oo wa kallamahu rabbuhu rabbigiisna la hadlay hadliddaas waa maxay waa kalaam bikayri waasida wax u dhaxeeya iyo wax waasidaa ma jidho toos nebi muuse waa kaliimullah wkallama allahu muusa takliima waa toos weeyaan markuu la hadlaya hadalkaa ilaahayna wax dhagaha keliyaya laga maqlaya maaha meel kasta jiha kastaa laga maqlaya sida inagu meel gaara iskaga maqla ama dhinac gaara codku kaaga jiroo kaliya maaha hadalkii ilaahay ilaahay baa la hadlay markaasuu u macaansaday hadalkii ilaahay mar hadduu maqlay shawqii iyo ishtiyaaqii iyo hilowgii baa ku sii kacay markaasuu wuxuu sii jeclaysay marba hadduu hadalkii rabbina maqlay rabbina inuuba arkaba qaala wuxuu yidhi nabi muuse rabbi yaa rabbi rabbigaygiiow arinii itusi daatadaada muqadasadaa arinii iskay tusi ilaahayow iskay tusiyo iskay tusi waxa weeye aan ku arka weeye daatadaada muqadasadaa i aragsii aandur eegeen oo fiiriyeen ilayka xaggaade ilaahayow iskay tusi waan ku arkayaa oo mar hadduu hadalkii ilaahay maqlay oo u cishqiyey nadaradii ilaahay iyo aragtidii ilaahayna buu jeclaaday qaala wuxuu yidhi ilaahay lan taraanii ima arkaysad hadda adduunka lan taraanii ima arkaysid adduunka weeye waxay ka dhigan tahay lantaraanidaas ma awoodid lan tastadiica ru'yatii fi dunyaa adduunyada dhexdeeda ma awoodid inaa igu aragtid maxaa yeelay qaabkaan aan u abuurannahay bay-adan bashariyada ah nidaamkan biniaadamka loo abuuray awood uma leh arkitaankaas adduunka lantaraani aakhiro markii la tago ilaahay waa la arkaya laakiin qaabkaan ma tihid qaab kale oo mu'miniintu awood u leeyihiin inay ilaahay u arkaan wujuuhun yowmaydin naadiratun ilaa rabbihaa naadira qaabkaas baa markaa qofkii laga dhigaya daartaan iyo daartaa waa kala duwan yihin laakiin halkaan adduunka indhahaada iyo araggaada iyo sidaas awood uma lihin iskaba dhaaf xayawaanaadkan kaleo ilaahay abuuray baan biniaadamka qaarkiis awoodi karin inay fiiriyaan ama arkaan adduunka kula nool la jooga walaakine undur fiiri ila aljabali jabalkaas iyo buurkaas fiiri buurkaasaan u tajallinayaa buurkaas markaan u tajalliyo haddii buurkaasi sugnaado fa in istaqarra hadduu ku sugnaado buurku makaanahu makaankiisa fa sawfa saman dambaa taraani adiguna arki doontaa buurka haddaan wax isbedela ku dhicin adiguna way arkaysaa aragtidaydaa kuu sugnaanaysa maxaa yeelay buurku waa kaa awood badan yahi bini aadamka iyo buurahaas buuraha awood badan waa ka awood ka quwo badan yahi marka adiga cid kaa awood badan baan u tajallinaya haddii iyagaa aragtidayda xamili waayaan haddee adduunkababay igu arki maysa hadday xamilaanna waabay arkaysaaba lantaraanina waxaa laga qaata baa layidhi aragtida kuwa diiday kuwooyin bidcaa iyo balaayooyin kuwa diiday oo ilaahay laba arki mayo laga qaadan maayo halkan maxaa yeelay shay macquulah oo jaa'isulwuquuca weeye waxa laysweydiiyey marka saas darteed baa usluubka looguba keenay baa la yidhi lan lan taraani baa lagu keenay layma arka ilaahay ma dhihin lan ura lama dhihin lan taraani baa la yidhi shay kaleo waxaa lagu xiray isna jaa'iso waxaa la yidhi waa kan buurkan haddii uu xamilo fa sawfa taraani falamaa tajallaa falamaa tajallaa marku tajalliyey rabbuhu nabi muuse rabbigiis liljabali buurkii jacalahu ilaahay buurkii wuxuu ka dhigay dakkaa mid eber ah burbursan dhulka la siman in yar baa ilaahay u tajalliyey baa lagu leeyahy faryarada oo kale xubinteeda in la eg oo kale markuu intaa ilaahay u tajalliyey buurkiiba dhulkoo la sinmo waa burburayba dakan daka jacalahu dakaa waa qiro kale iyadana waxa weeyaan macno kaley leedahay jacalahu daka baa hadda ku taalla dakan baa ilahay ka dhigay dakan dakan waay soomaali baa naga iskaga dhahnaa waa waxa weeyaan waa sidaas waa carabi waa qur-aanka jacalahu daka marka wixii saa loo burburiya soomaalida waxay dhahay dukun daakun baa laga dhigay dukundakuntaas waxaan uga jeedan waa dekantaas wey dhulkaa lala samey wey jacalahu daka sidaa markay dhacday buurkii waxa ku dhacay nebi muuse markuuba arkay wakharra waaba dhacay muusa nebi muuse saciqan xaalu yahay mid suxsan isaga in loo tajeliye ama ilaahay arkay iskaba dhaafe aragtidoo arkay buurkii sow noqday iyo meesha waxa ka dhacay ila meel haddii wax ka dhacaan weyn yaa wixii ka agdhowna saamayn bay ku yeelanaya isagii baaba ara muusa sacia nabi muuse waa dhaca isagoo suxsan maqshiyan calayhi la miir daboolay waa min hawli ma araa wuxuu arkay dhibaatadeeda darteed buurkii waxaa lagu leeyahay dhulkuu saas u gala ara muusa sacia qadarkaa yar oo faryarada oo kale ah in macnaha tajalligu ahaa xadiidka uu warinayo imaamu tirmidi xadiidka imaamu tirmidi uu warinayo ee anas laga warinayo ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qara'a haadihi alaaya falama tajallaa rabbuhu liljabali jacalahu dakkaa xamaad wuxuu yidhi hakada waamsaka sulaymaan bidarafi ibhaamihi calaa anmulati isbacihi fartiisa anmuladeeda xubinkeedu saa inta u qabta markaas buurtiina dhulkay gashaa leeyihi waa quus buurki sidaas baa dhacday qara muusa saciqa falammaa afaaqa markuu soo miiraaday nabi muuse uu soo miirsaday wey nabi muuse markuu soo miirsaday oo suxdintii ka baxay qaala wuxuu yidhi subxaanaka tansiihan laka ilaahayow nasahnaan baa ku ahaatay tubtu ilaahayow waan noqday ilayka ilaahayow xaggaada ayaan u noqday dembi kale maahe wax dembiya ma weydiisana ilaaha aragtidiisa in la weydiiso dembi maahe waxa weeye tubtu ilayka ilaahayow wax inaan ku su'aalo aysan daw ii ahayn adduunka inaan aragti kugu weydiisto aysan daw ii ahayn arrintaa aan la imid ilaahayow tubtu ilayka ilaah waa kuu soo noqo waana anuguna awalulmu'miniin mu'miniinta kan u horeeyaana awalulmu'miniin waxa way ummaddaydaan inta iimaanka leh kan u horreeya kow kaasaana waana awalulmuminiin bal haddaw fiirso waana awalulmuminiin tubtu ilayka waana awalulmuminiin sidaas buu yidhi waa nebiyullaahi muuse isla markiiba sidaasu ku dhawaaqo tubtu ilayka waana awalulmuminiin sidaas baa dhacday qaala wuxuu yidhi ilaahay yaa muusa muusow ini sdafaytuk ini asdafaytuk ini anugu isdafaytuk waa ku doortay calannaasi dadkii baan kaa doortay birisaalatii iyo birisaalaatii laba qiro sabciyataan birisaalaatii risaalaadkaygii baan ku kuu doortay iyo bikalaami iyo hadalkaygi dee nabi muuse arrinta uu su'aashay haddii aan markaa loo yeelin suuxay waa in dallacsiin kale la siiyo waxaa lagu waaba ku doortayba calannaas baanba kaa doortay birisaalaatii iyo bikalaami inaa risaalaadkayga ummadda gaarsiis risaala alilaahiya xag rabbi lagaaga soo dejinayo iyo wa bikalaami wa bitakliimi iyaak hadlidayda adiga aan kula hadlayo biduuni waasida cid noo dhaxaysa iyadaysan jirin taasaan ku doorta fakud qaado maa shayga aataytuka aan ku siiyey xikmadda iyo nubuwada iyo arrinkan aan kuu dhiibay kaa qaado wa kun ahow min ashaakiriina kuwa shaakiriintaana ka mid noqo shaakiran min ashaakiriin ilaahay wuxuu ku siiyey nicamta waaweyn jalaa'il nicam ku shukri aayadda iyadoo nebi muuse lala hadlayo misna waxaa loo soo kaxaynayaa baa layidhi in nebi moxamedna calayhi salaatu wasalaam lagu dejiyo oo lagu qaboojiyo oo loogu tasliyeeyo kuwaan macnaha waxa weeyaan inuu nebiguna ku dego waxay ka dhiganta nebi allow haddii ru'yadii iyo aragtidii dee adduunka sidaasoo kale ay dhacdo nicmooyin waaweyn baa lagu siiyey ee ka haniimayso ku shukri wa katabnaa waan qornay baa ilaah yidhi lahu nabi muuse filalwaax waa soomada oo meeshiiba tegayoo muddadii waa dhammaatayoo waxa weeyaan towreed baa la soo siinayaa wa katabnaa waan soo qornay lahu nabi muuse waxaan u qornay filalwaaxi alwaaxdii min kulli shayin mintu siliya tawkiid kulla shayin bay ka dhigantay shay dhammaantii baan alwaaxdii ugu soo qoray shay kasta oo reer bani israa'iil ugu baahnaayeen diin ahaan mawaacid axkaam xalaal iyo xaaraan la kala caddeeyo alwaaxdaasaan ugu soo qoray alwaaxdaas tiradoodu intay ahayd allahu aclam intay leeleekaayeen allahu aclam waxa weeyaan looxyaashaas baa loogu soo qoray tirooyin baa la sheegayaa laakiin inta aduu kaga gaabso intaasay ahaayeen waxaasay ku qornaayeen intaasay ballarkoodu leekaa waxba badaagelin kula shay min kulli shay waxay ka dhigantaha kula shay mawcidatan ka bedel baan ku qorna shay dhammaantii mawcidatan iyo wa tafsiilan shay kaasaan ku qorna mawcidatan iyo wa tafsiilan baan ku qorna mawcido iyo tafsiil kala dhigdhigid maxaa la kala dhigdhigayaa likulli shayi shay dhammaantii shay dhammaantii fakhudhaa qaado nabiyullaahi muusow alwaaxdan towraad lagu qoday biquwatin bijiddin waijtihaadin waxa weeyaan dadaal iyo firfircooni iyo awood ku qaado waxaa lagu leeyahay markaad diinta baranaysa oo darsi qaadanaysa oo u diyaargarooda inaad barato nabiyullaahi muuse alasaan la yidhi oo nebi ilaahay fakhudhaa biquwa waxa weeyaan quwadaasina waxa weeyaan towreed iyo kitaabkan qabso baro qaado biquwatin bijiddin waijtihaad dadaal iyo ijtihaad ya iyo firfircooni markaa diinta baranaysa waxaa lagu leeyahay waa inaad ku guda gasho dadaal iyo ijtihaad iyo waqtigelin iyo firfircooni iyo nashaad waa inaad ku gasho waa inaad ku gasho waxaan inaad say tahay u qabato u barato ugu dadaasho u akhrisato ugu camalfasho u raacdo u raacato ummadda u gaarsiiso biquwa biqadri lkaddi tuktasabu lmacaali inta qofku dadaalo oo dhibtoodo buu sharaf yeeshaa oo gaaraa meelo sare oo darsiga iyo diinka martaba sare ka gaaraa weliba cilmigu midka kasbiga ah iyo midka wahbiga ah qofka ilaahay iska siiyo iyo midka barashada u baahan labaduba waxay u baahan yihin baa la yidhi biquwa quwa wejtaada kan xataa la iska kaasiinayo qof cibaado iyo daaco iyo alla kacabsi iyo taqwo iyo dadaal wada baa loogu deeqaya midkan kaleo barashadaana sidoo kale u baahan yahay biquwa waamur qowmaka qowmkaadana amar baa la yidhi yaakuduu qaateen ha qaateen wey biaxsaniha biaxsaniha haddaa ku fasidhay bixusniha wanaaggeeda ama biaxsanihaa keeda wanaagga badan bixusnihaa markaa leedahay dee kulli wixii meesha ku qornaa waa wanaagsanaayeen biaxsanihaana iyana waa sidoo kaleo keeda wanaagga badan maxaa towreed ku yaallay wax waajiba waxaan la imaada waa waajib iyo wax ruqsaa waxaa waa la imaan ka dhan waana ka tegi ka dhan maxaa qaadanaysaa biaxsanihaa noqonaya kan waajibka waa inaad la timaado mid faadila oo fadli badan iyo mid mafduula oo laga fadli badan yahay biaxsanihaa kan faadilka waa inaad qaadato shay iska manduub ah iyo sunno ah iyo shay iska mubaax sunnihii waa inaad qaadato biaxsaniha ama shar waxa wanaagga la imaado sharkana ka taga kee la rabaa in lala yimaado wanaaggii in lala yimaado biaxsaniha ruksooyinka iyo waxa inaan la dabagelgelin arrin baa timi maalan qisaas iyo wax cafin keebaa biaxsaniha ah inaa wixii qisaasato qisaasi la timaado iyo inaa cafigii la timaado cafigiibaa awood badan inaad sabidho iyo intii laguu geystayoo kale inaa cid qofkaan u geysatid ya keebaa biaxsaniha ah sabirkiiba ah inaa iska sabidho ad intii oo kale ka goosan biaxsaniha sidaasoo kale walaman sabara wagafara ina dalika la min cazmi lumuur suuratu shura yaahuduu biaxsaniha qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi sauriikum waxaan idin aragsiin doonaa waxaan idin tusi doonaa daara alfaasiqiina kuwa faasiqiintaa daartoodii baan idin aragsiin doonaa oo daartaa waa xaggee faasiqiintuna waa kuwe faasiqiintu waa fircoon iyo qoomkiisa sidii loo halaagay iyo daartoodiiba waa idin tusinaya si aa ugu cibro qaadataan iyagoo kale saydnaa u noqon waddankay deganaayeen iyo masar oo fircoon iyo wixii la socon jiray baaba hal xabbo aysan ka joogin daarta waa lagu fasir daar alfaasiqiina cadaabka ay mudanayaan iyo jahannamada iyo naarta la gelinayo waa daar alfaasiqiin war ku cibro qaata wey sauriikum daar alfaasiqiin qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi saasrifu waxaan ka iili doonaa waxaan ka leexin doonaa can aayaatiya aayadahayga xaggeeda waxaan ka mancinayaa oo ka iilayaa aladiina kuwa yatakabbaruuna iskibriya fi lardi ardada dhexdeeda biqayri alxaqi xaqdaro aragata dadka iskibriya aayadaha ilahay baaba laga mancinaya ma fahmayaan ma qaadanayaan kuma camalfalayaan bal dhibaatada haysata arag waa waa kuwee hadde kuwo waa hore keliya weligaa hamoodin alladiina mar haddii la yidhi mawsuulkaas waa shamlinaya alladiina yatakabbaruuna fil ardi wixii tilmaantaa laga helo o dhan wey aayaadka ilaahayba maba loo furayaba saasrifu waxaan ka sarfin doonaa oo ka iili doonaa can aayaatiya aayadahayga xaggooda alladiina waxa yatakabbaruuna iskibriya fil ardi ardada dhexdeeda bighayri alxaqi ya maba fahmayaanba ku tafakuri mayaan ma tadabburayaan qalbigooda damsi waa la tirayaa waa la ebr baa laga dhigaya waa kibirka darti kibirku waa balaado ilaa ilaahay baa iskale walahul kibriyaau fi samaawaati walard looma ogola noole kibirshaqo kuma leh inuu la yimaado wain yarow hadday arkaan kuwaas kulla aayatin aayad dhammaanteed aayad qur'aaniye ah laa yuuminuu ma rumaynayaan bihaa iyada aayad qur'aaniye ah oo qur'aan ah oo qur-aanka aayaadka munasalkaa ah hadday arkaan ama maahe kulla aayatin kulla mucjiza mucjizo kasta hadday arkaan rabbaaniye ah laa yuuminu bihaa ma rumaynayaan waa kuwa mutakabiriinta wain yarow hadday arkaan sabiila rushdi hanuunka waddadiis laa yatakhiduuhu ka yeelan mayaan sabiilkaas sabiilan waddo sabiila rushdigaas waddada xaqa hadday arkaan waddo ka yeelan mayaan waa mutakabiriinta wain yarow hadday arkaan sabiilal ghayi baadinimada iyo dhumidda waddadeedana yatakhiduuhu waxay ka yeelanayaan sabiila wadday ka dhiganayaan bal dhibaatada mutakabiriinta arag waddada xaqa ah ma qaadanaya ilahay wuxuu yidhi midda baadilkaa markay arkaanna wadday ka dhiganayaan waxay ka dhigan tahay aayaddii ahayd oo kale yaa fahadaynaahum fasta hanuunkii baan tusay fastaxabbu lcamaa cala alhuda hanuun la'aantii iyo indhala'aantii bay hanuunkii ka doorteen qoladaa waa sidaa tilmaantood arrinkaas waa maxa dalika arrinkaas inxiraafka hanuunka ilaahay ka weecdeen iyo sharciga ilaahay biannahum bisababi annahum iyagaa kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkanagii wa kaanuu waxayna ahaadeen canha aayaadka aafiliin kuwa ka afloon ayay ahaadeen laa yactabiruuna walaa yatafakaruun walaa yatadabbaruun tadabur iyo tafakur iyo ictibaar midna aan lahayn aan waxba dib u fiirinaynin darsigeenna intaas ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab